الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد waktigan yare kooban oo insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyey inagoo bishii barakaysan ku jira ku jirna tambiihu wuxuu ku saabsan yahay gebagabada bisha geba bisha sidaan u dhamayn lahayn wuxuu ku saabsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda tan ah sooryo waxaa loo siiyey ama casuumad ilaahay wuxuu u siiyey oo cimrigeygii yara ah ee koobnaa oo ninka ugu dheerun dhaafaynin meelaha boqol sano cimriga inta ugu fiicanina ay tahay toddobaatanka wixii ka horeeya oo qofku si fiican u shaqayn karaa wixii ka dambeeya qofku iska sirqoobayaa ilaahay marka ummaddan maadaama cimrigeegii kooban yahay oona laba boqol iyo saddex boqol iyo afar boqol iyo shan boqol iyo sida ummadihii naga horreeyey inayn ahayn ilaahay wuxuu ku maarkaa ku laday waxyaalo badan iyuu ilaahay gunno uga dhigay uu ku xoojiyey waxyaalaha laylatulqadri baa ka mid a dee ilahay waxaan baryaynaa inuu ilaahay na waafajiyo subxaanahu wa tacaala inagoo caafimaad qabna inagoo diyaara inagoo heegana inagoo xalaal raadinayna inaga oo waxyaalihii amraadulquluubti waxa ka soo taartay ka fogaanayna inuu ilaahay nala kulmiyo rabbi baan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka warramaya inaa anzalnaahu fii laylati alqadri qur-aankaa laga warramayay habeenkaas qur-aankoo mubaaraga horena waan u taabtay habeenkoo mubaaraga baa ilahay wuxuu soo dejiyey fii laylati alqadr wuxuu kaluu ilaahay yidhi ina anzlnahu fi laylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiimin labadaas aayadood bay a'imaduna kala mareen qole waxay dhahen laylat lqadri macnaheedu waxa weeye waa habeen xisaabin ah tirakoob ah sanada soo socota wixii dhiman wixii noolaan wixii ilaahay faqri ku ridi wixii ilaahay ka dhigi tujaab maxaan ku idhaahdaaye abaaraha dagaalada dhibta dhici cudurada ilaahay dadku kor u qaadi kuwa hoos loo dejini kuwa ilaahay subxaanaha awliye ka dhigi kuwa la nici oo acmaashooda lagu nici baa marka tira koob lagu xeeyaayo fiiha yufraqu kullu amrin xakiim bay u daliishadeen aimada kalena waxay idhaahdeen bimacnaa sharaf weeye oo qadri weeye oo waxaa laga keeno habeenku waa habeen sharafeed weeye marka waxaa soo daadegaya maxaan ku dhahdaayey madax ilaahay uu inoogu talagalay oo malaa'iga oon horey usoo degi jirin baa habeenka soo daadegaya marka dhulku waa buuxsamayaa marka habeen sharafeed weeye laylatulqadri waa habeen sharafeed sidaasaa nabigeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man qaama laylata alqadri laba shart buu ku xidhay sala allahu alay slam iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi labada shardi maxay yihiin iimaanan wuxuu u kacayahay waa rumayn ilaahay uu rumeeyey subxaanahu wa tacaala waa qof janaabo ka maydhanaya wakti qabooba ah cid warka haysa ma war lagama hayo inuu xalay tore isku ixtilaamay markaasuu biyaha qabow korka iskaga shubi iimaanan billaah soo ma arkis iyo awaamirtiisu isagoo fulinaya haadaa in sha allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo min ahli ljanna uu ilahay dembigiisa ugu dhaafo biyaha qabow uu isku shubayo iimaanan talabaadna waa maxay waxtisaaban wuxuu u kacayo dadka kuma dayanayo inaa wajadnaa aabaanaa kama ah ma aragtay huwan ma macay tidhaahdaa carabtu huwanta waa ka dadka iska raaca weeye meel loo socdo iyo meel kale ma yaqaan kaa lama rabo waxaa la rabaa iimaanan waxtisaaban weliba ilaahay xaggiisa buu ka tirsanayaa sida hadda loo yidhaha xisba ayaa la odhan jiray maaragtay ciidamo badan oo dadkii muslimiinta hore markii khilaafadu ay jirtay xis baa la odhan jiray oo ilahay dartii buu qofka u shaqaynayaa marka xisaabsa xagga ilahay baad geysanaysaa waxaaga ixtisaaban habeenkaasi de waa habeen sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sida nebiguba inoo sheegay ilaahayna uu yidhi fii laylatin mubaaraka waa habeen barakaysan habeenkaas nabigeenna sala allahu alayh wasalam uu raaraadiyey wuxuu maaragtay ictikaafi tobanka ugu horeeya markii hore haddana waa ka soo guuroo tobanka dhaxuu ictikaafay fii aakhiri cumrihi nebiga waxaa loo sheegay tobanka dambey ku jirtaa baa layidhi habeenkan aad raadinayso tobanka dambe yuu habeenkani ku jiraa markaasaa haddana nebiga sala allahu alayh wasalam waa la tusay wuxuu dabcan marka intuu soo baxo sala allahu alay slam masjidka iyo gurigiisa sida daaqadaas isku yihiin oo iyagu xaggay ka soo tukadaan dhinacaas maaragtay qorax ka soo baxa sidaas ay usoo tukadaan madiina qorax ka soo baxay marka guryaha nebigu ka xigeen baqeecna qorax soo baxuu ka xigaa saasay usoo tukanayaan marka marka nebigu daaqada waxba uma dhexaynin gurigu wuxuu iska ahaa maaragtay buush buu ahaa masjidku waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam buushashkeenan hadda ad arkaysaan oo roobku ma celin jirin waa soo daynayay markaasuu nebigu wuxuu dabaa inuu soo baxu dadka u sheego soo baxi soo baxi yidhi laba ninoo ishaysto saxaabiya unbuu la kulmay ishaysigu inuu dhib badan yahay iyo khilaafku nebigu arrintii unbuu ku rabshoomay waaba iloobayba marka wuu soo baxay waa u sheegay inaan inii sheegaa dabcuu yidhi laakiin unsiituhaa casaa an takuna khayran waa la iloosiiyey markaasaa nebiga sal l sl lakiin waxaan arkay buu yidhi aniga oo ku sujuudaya subaxeega habeenkaa dhoobo iyo biyo masjidkii la waxba celin maayo roob baa da-ay marka habeenkii koob iyo labaatanaad uu roob ku da-ay nebigu markaas wuxuu ku sujuuday ina guriga waxba celin maayo inaga daaraan ku jirnaa xasanaadkeenii aakhira baa laynoo soo hormariyaan umalayn aakhira waxbaba inooma jiraane markaasaa nebigeenna wuxuu ku sujuuday dhoobo meel biyo dhig ah buu wejigiisa saaray arnabadiisii wejigiisu saaray habeenkii koob iyo labaatanaad bay ahayd marka inay guurguurayso saasaa lagu garto oona meel degaynin markaasuu nebigu sala allahu alay slam ruyooyin badan baa la arkay marka oo waxaa arkay dadkii saalixiinta saxaabta ah araa ruyaakum waxaan arkayaa ruyadiinu qad tawaafaqat qad tawaata'at fi sabci alawaakhir faman kana mutaxariyaha falyataxaraha fi sabci alawaakhir toddobada dambe baa ruyadiinu u badan tahay marka toddobada dambe ka raadiya buuli xadiiska guudna wuxuu yihi nebigu sala allahu alay wasalam taxaraw laylat alqadri fi lcashri alawaakhir laylat alqadri waxaa ka raadiysaan tobanka dambe waxaa kaloo soo arooray riwaayada leh fi lwitri koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatan sidaas waxaa kaloo soo aroray cagsi fi maaragtay shafci labiyo labaatanka afar iyo labaatanka lix iyo labaatanka sideed iyo labaatanka soddonka idan kolkaan riwaayadaha jamcino tobankaba way ku dhex jirtaa marka habeenkaniya weeye laakiin ay siday u badantan inay guurguuraysa baad garanaysaa hadduu nabigii arkay waktigiisii koob iyo labaatankii haddana xadiiska ugu rajaha badan leh uu waramayo ubay bnu kacab sayid lqura toddobiyo labaatanka wey isaguuba dhaaranayaba toddobiyo labaatanka inay tahay waana sida dadka muslimiintii hadda caamatan habeenka toddobiyo labaatankaba adduunka o dhan laga yimaad reemaka xaramka habeenka waa ka baxaan waa xaj xaj oo kale wey waa laga dareera duruusta waa la joojiyaa wacdiga waa la joojiyaa waa la ismarayaa habeenkaasaa ugu rajo badan habeenka toddobiyo labaatanka khulaasada tobanka waxaa loo baahan yahay inaan isbedello oo sida hadda nahay inaan iska bedello oo nebigu sala allahu calayh wasalam ijtihaadkiisu rabadaan buu kaga badnaa sanada yuu ugu badnaa rabadaanna wuxuu ugu badnaa tobanka dambe idaa dakala alcashru nebigu sala allahu alay tobanka hadduu soo galaan dambe sal allahu alayh wasalam axyaa layla wa ayqada ahlah washadda wajadda washadda almi'zara sala allahu alayh wasalam tobanka dambe hadday soo galaan habeenka waa noolaynaya noolayntu waa maxay waa inay hurdadu yaraataa weeye taana waxaad ku mudan kartaa waa inaad maalintii seexataa duhurkii seexo haddaadan safar ku jirin laba saacadood saacad iyo badh u yaraan saacad seexo marka waxay ku kaalmayni habeenkii wax yar intaad ka qaadato inaad iska soo jeedo ila habeenka saad ula kulanto waa toban cisho wax badanba ma aha waa toban cisho waa toban cisho oo laakiin toban habeenoo mubaaragaada weeye reerkana waa kicinayay sala allahu calayhi wasalam adigana waxaa lagaa rabaa reerka inaad u sheegto dee ilaahay baa yahayo maogta hidaayada maaragtay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa haya yahdi man yashaa ninkuu doonuu hanuunini wax suuroogta carruurta inay jirri kaa noqoto ciyaadan billah ilahan ka magan gallay inay gabdhuhu noqdaan wax khariban in reerku noqdo reer aan munaasib u ahayn ee de rusushiiba kuwa qaar baa gaalo qabay soo ma arkayso gacantu sida nabiyullaahi nuux nabiyullaahi loot wax kastaa dhici karo ma aragtay yaa dhici kara laakiin dadkeennu waa muslimiin marka habeenka tacyiinkiisuna waa sidaa oo lafarta lagu fiiqo tobankaasu ku dhex jiraa marka maxaa la inaga rabaa waxaa la inaga rabaa habeenadan kooban ee weliba maalinnimadii iyo habeenkii inaynu badinno qur'aanka akhrintiisa qur'aanka sida sunnada ah oo nebigu sala allahu alayh wasalam u sheegay cabdillahi bni camr bni caas uu u sheegay oo nin zaahida ahaa siduu usoo waday u soo waday wuxuu ku soo hooyey saddex cisho inuun ka badin karaynin inuu qur-aanka dhameeyo macnaha maalintii toban jis akriyo ninka inoogu fiican toban jis akriyo intee goor buu marka dhammayn saddex mar baan u malaynayaa ayuu dhammaynayaa tobanka inteena kale oo maaragtay maxaanku idhahday hadhaaga ah saddex jus aan akrino maalintii saddex jus aan akrino waa akrin karnaa saddex jus baan u malaynaya inteena hadhaaga ah oo dib u socda saddex jus habeenkii maalintii jus iyo badh habeenkiya iyo jus iyo badh maalintiya aan akrino qur-aanka aan ku dadaalno aynu ku dadaalno habeenkii inaan ilaahay tuugno subxaanahu waan inii soo hormariyaan waxoogaa ducada ku saabsanaa laakiin waxaan ku darayaa meelaan ka tegtegey caaisha markay tidhi radia allahu canha yaa rasuulalahi habeenka laylatulqadriga haddii aan waafaqo aya laylatin laylatulqadri habeenka laylatulqadriguu yahay haddaan garto maxaan idhaahdaa waxaad tidhaahdaa buu yidhi muxuu ku yidhi nebigu sala alla alay slam allahuma inaka cafuun tuxib lcafwa facfu cani intaasaa kuu koobaysa sababta adduunka waa ka tegi marka dee rabbi hadduu raalli kaana waaa haddii hadda layna siin lahaa bidaaqo sida casharatu mubashiriin almubashiriina biljanna oo la odhan lahaa munkar iyo make nakeerna nabad baad ka qabtaan sakaraadkana waa la maaragtay wuxuu doonaya ahaadee nabad baad ku baxaysaan maxsharka si khayraad ku imanaysaan jisriga jahanama si uun maaragtay waa laynii yasiri hadhaan noqotaa iyo waxaad noqotaa allah hadhaagi allah inaga ilaaliye oo intaa haddii laynoo sheego adduunka xadooniba ku joogba faanfaan iyo raynrayn baan ku joognayna adduunku yahay intaa haddii hadda laga u sheegi lahaa laakiin waxa weeye aladiina yuuminuuna bilgayb qayb weeye oo waa rumaynaynaa qof loo iftiiminaya ay ma jiro ilaa nebigeenni iyo rusushii iyo dadkii dee la doortay gaar bay ahaayeen oo iyaga lamaba haysanba iyaga lama haysanin laakiin waxay u dadaalayeen ummadooda marka maxaynu samaynaynaa habeenadan habeenadan sujuudda ku ooya haddaynu isurowno sujuudda manaad ku ilmaysaan hadday kuu suuroobi waydo fadhiga ku ooyi hadday kuu suuroobi waydo iska oohi tabaakow is oohiya amaama rabbikum subxaanahu wa tacaala iyo danjirayaasha laynii soo diray in ribordka ama warqadda ama diiwaankaas habeenka laylatulqadriga magacaaga lagu qoro magacaaga lagu qoro oo berri hadday wax yimaadaan aada ashkata samayso oo rabbi aada u dacwooto la yidhaha wuxuu ku jiraa diiwaanka fududeeya arrintiisa in lagu yidhaahdo waa inaad ilaahay baridaan weliba baryadaasi wa waa inay ahaato tu khaasa waa inaad ku celcelisaa waa inaad ku celcelisaa ilaa carabku ku daalo ama qoortu ay ku xanuunto sujuudda darteeda waa inaad samaysaan waa inaad siduu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha macnaheedu maxay tahay iyada ku barya weeye waa inaad tidhaahdaa yaa gafuuru ikfir lii yaa raxiimu arxamnii yaa razaaqu rsuqnii matala mithaal gafuur waa ism raxiim waa ism razaaq waa ism ku barya iyaga marka yaa xayu yaa qayuub waa inaad tidhaahdaa yaa xayu yaa qayuub ilahay waa inaad ku baridaa weliba xadiiska kale wuxuu inoo sheegay walilaahi ilahay ilahay inuu asmaa leeyahay ina lilaahi tiscan wa tisciina asmaa miatan ilaa waaxid sagaal iyo sagaashan waa inta uun waxa weeye asmaa'ada ilahay way badan yihiin laakiin sagaal iyo sagaashan kan ama sagaashan iyo sagaalkan si khaasaa looga soo saaray marka man axsaahaa dakhala aljanna macnaha maxay tahay qofka xifdiya macnaheega ku camal falaa la rabaa kor si soomaalidan kusoo gaanay kor in laga dudubiyo qof wuxuu doona haddana sameeyo haadaa laa yanfacun anfici mayo bal waxay ku noqonayaan xujatan calayhi waa inuu xifdiyaa hadduunu xifdi waa inuu macnaheega si fiican u bartaa waa inuu ku camal falaa marka waxa ku jira baabkaasaan waxa ku dhex jira ism ullahi alacdam idaa duciya bihi ajaaba ilahay magaciisa weyn oo marka haddii ilaahay lagu baryo ilahay waxaad rabta ugu siinayo ya salaam waa fursa min alfuras weeye inaad laylat lqadri iyo isu hesho ism ullahi alacdam oo ilaahay ku barido waa fursa min alfuras marka xadiis hadda uu tasxiixiyey wallahu aclam imaamu sheekh alalbani xadiiskaasi wuxuu leeyahay wuu tasxiixiyey sheekhu wuxuu leeyahay ism ullahi alacdam nabiga sal ly slam yaa yidhi ism ullahi alacdam fii suwarin halaatin min alqur'aan iyuu macnaa ku saddex suuradood oo qur-aanka midabuu ku dhex jiraa fii suurati albaqara wa ala cimraan wa taha oo halkay markii kaga jiraan madu wuxuu ku jiraa aayat lkursi allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum xayu lqayuumkan weeye suu xadiiskani sheegayo kana waxaa ku jirtaa awalu suurata aala cimraan oo alif lam mim allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum xaguu ku jiraa midda kalena aakhiru suurati wuxuu ku jiraa suuratu taha wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum fi hadi suwar saddexdaa wey idan xayu qayuumka wey mid kale allah kelimadaas ama isamka waxa weeye calamun cala daat qofkana laguma magacaabo marka saa darteed magacii horaa ka go-aan malaynta beelihii ku yaalay madrasadii hanawiga ahayd oo malama masaaridan ahayd oo madaxtooyuhu sida ku taallo dadka soo odhan allah bay odhan jireen allah baan ka soo baxay allahi allahi allahi baan ka soo baxay bay odhan jireen allahi waa kalad qalad wey waxaasoo kale magacaa ilaahay marka inaan ku barinaa weeye waxa ugu badan oon habeenkan aan ilaahay weydiisanaynaana nabiga sal lla alay slam cabaas baa u yimid waxaad bartaa buu yidhi waxaan ilaahay ku weydiisto wax waxaan ilaahay weydiisto wuxuuna ii sheeg buu yidhi markaana yaa cabaas sal illaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira buu yidhi waa adeerkiisi yaa cami mar labaad buu ku soo noqday yaa cabaas yaa cami rasuulillah sal illaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira caafimaad weydiiso caafimaadkaasi kan hadda jidhkeenna keliya ma aha waa ka dunuubta ka mid ah ugu weyn ilaahay oo macaasida kaa nabadgeliyo lafahaaga iyo jidhkaagana kuu nabadgeliyo intaasoo qofaa indhala intaasoo qofaa lugala intaasoo qofaa lugla intaasoo qofaa illa intaasoo qofaa maskaxda khatar kaga jira intaasoo qofaa sokore ku dhacday oo dhiikar qaba oo maxaan ku dhahay kansar hoose qaba oo dawala oo waxa macaanaad arkaysaan iyo waxa wanaagsan midna toona u dhandhamaynin dad baa wuxuu ka tagay waxaa ka tegay dhandhankii waa nicma min anicam dad baa waxaa ka tegay urtii markaas hadduu saxaro dhex seexday digal waa isku mid iyo haddaad uunsi u shito waa isku mid kaas in la ilaaliyo maahe khatar buu ku jiraa waxaas inu mugdi intuu galo inuu saxaro dhex galo laakiin adiga hadda haddaad saxaro dhex gashay habeen dam ah habeenkii waxaa shaqeeya laba shay dhagaha urta indhuhu khalaas weeye way u dhamaatay mar haddaad gashay meel mugdiya shan sanka dhagaha labadaasaa ku shaqaynaya adiga indhoolaha isku midbaatiin haddaed meel mugdiya gashaan isan sankaa u shaqaynaya dhagaha adna dhagaha ama sanka labadaasaa ku shaqaynaya wey urtu marka waa nicma min anicam dad badan baa urtu ka tegtay dad badan baa waxaa ka tegeen dhandhankii hadduu cunayo dacar iyo hadduu malab cabayo waa agtiisa isku mid in la ilaaliyo u baahan yahay isna dee wuxuu cabi baashaasa wax suruugil dadda loo qaso intuu cabinu ku dhinto intuu maaragtay dooxdo goorta dambe caloosha inay bedishaba in laga ilaaliyo u baahan yahay sida indhoolaha loo ilaaliyo ninka aan dhandhanka garanayn aan maaragtay aan dhanankii ka tegay ilaahay waxaana inaad baridaan weeye sidii nabiguna yidhi sala allahu alayh wasalam saxaabiga markuu weydiiyey xawlaha nudandin buu yihi sala allahu alayh wasalam maxaad ilaahay baridaa ilaahay waxaan baryaa buu yidhi as'alu llaha aljanna wa acuudu bihi min annaar laakin laa acrifu dandanataka wa dandanata macaad buu yidhi xamxamtaada labada wuu ku daba tukaday macaadna waa sheekii xaafadda nabiguna sal sl waa shee wuxuu ahaa imaamkii dee guud oo masjidka nebigu ahaa sala allah alay slam labada wuu ku daba tukaday saxaabigu asxaabta mudane cilmiga hadda aan qabana inay qabeen cilmigna damaanta inaga batay ma in qabin laakiin maxay nagu dhaameen iimaan raasikhay lahaayeen mayna qoombeenta ma sinaysanaynin dadka ma dabamaraynin xoolaha dadka ma cunayn dhiigga ma banaysanaynin saadiqiin bay ahaayeen saadiqiin hal aayadood baa ku fillaa toban aayadood baa ku fillaa suuratulbaqara ninka xifdiya gobol baa loo dhibi jiray barasaab baa laga dhigi jiray waa sheekha waddankaa weeye suuraddaas ku iftoon ilaahay nuur buu ku siinaya araggii nebiga uu arkay sala allahu calayh wasalam iyo la kulankii nebiga uu la kulmay umma waxay ahaayeen marka safwa maxaan ku qadaraa waxay ahaayeen dad ilaahay xareedeeyey dad ilaahay qashin oo dhan ka saaray bay ahaayeen qabyaalad ma qabin oo qurun ma qabin oo waxaad ogtihiin inay ka gaadhay muhaajiriintu markay u yimaadeen waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibn cawf waxaa ma aragtay rag badan baa sidaa lagu yidhi in ma aragtay ku yidhaahdaan haweenka inay furaynaaye haddii magaalada haweenka ku yaraado maaragtay haweenka badankoogiina annagaa qabnee haweenkayga fiirso midda ku cajabgelisaan kuu furiyey ragna haween xaggooda lagama maro oo wax kasta maarata waa wadaagsan kartaan laakiin guriga xaggiisa haddaad ugu timaado waa isku laynaysaan sidaa haddaba geela una ugeleen baarqab ku dhex jira ku kale ilaa un kala horo dila maaye ayna meesha marna ku heshiinaynin laakiin iyagu waxaa waa ka tegeen anaaniyada casabiyaadka waxaa way ka tegeen ilaahay markaa wuu tilmaamo wuxuu yihi wladiina tabawau daara wliimaana baa bal feer u fiirso daarta degay iimaankana degay iyagaa dhex degay bay iimaankii bay dhex degay wladiina tabawau daara wliimaana baa lii halkaasay gaadhaan waa ansaartii weeyi oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu u duceeyey oo qaswatu xunayn uu ku yidhi haddaan anigu inila noolaado xayan wa maytan noloshana aan deganaado madiina oon ansaar ahaado dhimashadana madiine aan ku dhigto maxaa kalead rabtaan bu yidhi dadkuna ay kaaxistaan xoolaha markaas intay ooyeen ayay waxay dhahan raallaan ku dhacay sala allahu alayh wasalam dee nebiga aya wax kale ku doorsan muxuu maalkuu qaban muxuu kale waxyigo kusoo dega waddanka adu aad joogto nebigiioo kula jooga sala allahu alayh wasalam nebigiioo carruurta u duceeya maxaa kaa maqan khayr oo dhan ba adigaa haystee marka sidaa darteed waxa walaalayaal inaga rabaa waktiga aan joognaana waa wakti liid waa waxa weeye waa fitan waa dhib badan soomaalidu waa mumtaxaniin waa maxa weeye khatar baynu ku jirnaa dhib badan baa jirta dee waxa weeye una barya dadka muslimiinta ilaahay inuu isu keeno guud ahaan soomaalidana ilaahay inuu isu keeno soomaalida dagaal waxba ku kala heli maayaan waxba waxba laga waxba laga dheefi maayo waxaa laga dheefi habeenkii dhaweyd waan ii sheegee inaan dabar goodhow oo waddanka loo diyaariyo inay soo galaan yahuud iyo nasaara oo waddanka laga dhigo maxmiya baan laa qadar allah habeenkii dhaweyd baan idhi laakiin dhimashadan iyo dagaalkan waxba ka dheefi mayno wiilka kaa dhimanaya askariga dhimanaya ka xagga ka dhimanaya ka halka ka dhimanaya ka ma aragtay maxaan ku dhaha askari nin kasta jananka wiilka yaree shaafka ee dhimanaya oo isna markaa raadinaya janno kulle adiga weeye wuxuu waxa weeye maxaan ku dhahdaye hoygu geeridu adiga unbaa gablami adiga unbaa maaragtay ooyi adaa baroorani adaa dabar gu'i adaa hoogayo ba'aya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala fi hadihi alcashra almubaarakaat ilaahay noo barya sala allahu calaa muxamadi wala alih wasaxbihi wasalam waxaan inaygu dari tobankaas nin kastoo kafankaaga soo xidho diyaar garow oo camalka aan samaynayna u diyaar garooba kafan inaad qabtaan anu saasaan ku yidhaha markaan gelaynaa carafo kafankiibaa berri aan xidhanaynaa xasuusta qabri iyo qiyaame oo ilaahay saa la hortaga subxaanahu wa tacaala marka tobankanta waxaa kaloo inaga ilooday oo raba inaan sheego dee witri baan tukanaa xadiiska xasanka wuxuu leeyay laa witraani fi leyla marka anigu waxaan jeclaan lahaa masjidku hadda waxoogaa waa iska buuxaa sidii horena maaha intiina inaad idinka maqnaanin tobanka dambe oo salaada sidaa uu camrnaado oona loo looga tegin tahajud isku darsada haddaad rabtaan laakiin tahajudka ha uga tegina dad badan waxaa jira u jaraya oo dib u ridanaya oo tanna baad tukatid tadamanaad tukatid oo waxaa isku darsatidba maxaa u kala ula kala hadaysaa annaguba saasu baanaho waxa weeye maxaan ku idhahdaaye xawla hanu dandin dadkoo dhan weeye waxa marka masjidkana soo camira qolada tukanaysa tahajudkana dee waxa weye hanada tukadaan oo masjidka ha camiraan witriga haddii markaa la witreeya imaamkuna waa la witreeyeynaa witriga imaamku hadduu gooyana ee de guryaheennaynu ku tukanaynaa oo mushkila ma leh khulaasadu masjidku inuu camirnaado weeye sala allahu calaa muxamadin wala alihi wasaxbihi wasalam